horta marka ugu horraysa waxaan jeclahay inaan ka hadlo arrimahan fadhigaan aan fadhino iyo afartii dowladood oo la soo dhisay oo soomaaliya ilaa shirkii carta horta bays waxaa u ahaa wax la yidhaahdo dhagan maanta oo maalin adduunyo ah waxaan u aragnaa dhaqankeennii oo aan daamij lahayn waxuunha layska tirtilmaamo laakiin daamij weyn aan lahayn maantay waa la dooxay waxaa lagu beddelay beesha caalamka iyo niman dowlad goboleedyo gubernatoriyaal iyo warroorro dadku hadda suuqa ka yidhaahdo aad iyo aad bay nasiib darro u tahay mudana guddoomiye mudanayaal horta bal marka ugu horraysa bal siyaasiyiintii wayba dhaawacmeene yaan la dhaawicin ninka la yidhaahdo oday dhaqameed ha la yska daayo daldalool yar ha lahaado laakiin waxa keliya oo ummadda soomaaliyeed ku raaci karta weeye taas horta waa iga bayskii hore midda labaad hadalkii dhuxulow iyo xildhibaanadii igu horreeyey runtii waa hadallo munaasib oo wanaagsan loona baahan yahay wuxuu inay yihiin wax tifaftiran oo wanaagsan oo hadhowta si xuman looga doodi karayo midda labaad waxaa keliyaoo ka digayaa waxa weeye war dowlad goboleedyadu horta maxay baysiyiin dowlad goboleedyadu waa dowlad qabiillo weeye waa dowlad qabiilee ummaddii soomaaliyeed yaan qabiilka lagu celini war qabiil yaan lagu noqon war qabiil yaan lagu noqon soomaaliya qabiil lagu celin hoodaa loo sitaa ulahaa loo sitaa xeryaa loo oodayaa qabiilkii laga soo gudbo ummadda soomaaliyeed baabi'iyey ummadda ha laga daayo xamar ha laga dhoofo tuulooyin ha la aadoo dad ha lagu soo xuro macnaheedu waxaa weeye qabiil baa loo kala soocayaa anigu waxaanahay reer xamar haddaan maanta aado layga soo doorto galmudug barri iskama sharaxi karo banaadir dadkaygina banaadir budegaan reer banaadir baa banaadir baa ku dhashay waxa meesha ku jira oo dulucda ah oo ay gaaladu keeneen ma aha dhaqan soomaaliyeed ma aha ra'yi soomaaliyeed waxaan hubaa inay tahay wax laga soo minguuriyey beesha caalamka ama balaayada caalamka waa salaamad tihiin inta aan layska ilaaliyo waa digniin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu